duur wanaagsan akhyaartahayna maqlaysaa kuna soo dhawaada warkayo duhur qodobada ugu door karoon waxa ay kala yihiin madaxweynaha jubbaland oo magaalada addis ababa kulan kula qaatay madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed beereleyda gobolka jubbada hoose oo ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xoraynta oo burburiyey saldhigyo nabaddiidka al-shabaab ay ku lahaayeen shabeellaha dhexe madaxweynaha kenya oo ku baaqay in ciidamada atimis ee soomaaliya jooga ay soo afjiraan howlgallada ka dhanka nabaddiidka al-shabaab lamaha amniga soomaaliya oo gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo nin markaa ka ganacsanayey dowladda masar oo doonaysa in loo dhoofiyo hilibka xoolaha soomaaliya akhbaraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid ah dagaalka suudaan oo weli socda iyo labada jenaraal oo markaa isku haysta suudaan oo diiday inay markaa wada hadlaan
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa kuma
waa hagaag raalli ahada dhegeystayaal ciladaasi waxayd cilad farsamo waayahay waa maalnimo axadda taarikhdu ku aasiisan tahay soddonka bisha afraad sanadda labada kun saddex iyo labaatanka warkii oo fidsan madaxweynaha jubbaland ayaa magaalada disaba kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo booqasho ku jooga magaalada disaba ee caasimada dalka etoobiya ayaa halkaasi kulan kula yeeshay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mudane mustafe cumar mudane mustafe maxamed cumar cagjar kulanka kadib mas-uuliyiinta ayaa yeeshay wadahadallo miro dhal ah oo markaa laga hadlayay iskaashiga labada dhinac ee amniga xuduudaha dhaqaalaha iyo wadaagga khibradaha hay-adaha kala duwan ee labada dowladood madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida soo dhoweynta uu u sameeyey iyo sida ay isaga kaashan doonaan sugidda amniga xuduudaha madaxweyne mustafe cagjar ayaa dhankiisa sheegay inay ka go-an tahay xoojinta wada shaqaynta kala dhexaysa jubbaland si loogu guulaysto sugidda amniga xuduudda ama xuduudaha labada maamul markaa iyo sidii laysaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka kooxda nabaddiidka al-shabaab waayahay dhinaca kale beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa markaa ka faa'iidaysanayay xilligan xilli roobaadka iyagoo bilaabay markaa falashada beeraha maxamuud cali xasan warkan haynoo eego
kismaayo codka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in deegaana ku yaalla webiga jiinkiisa in laga cabsi qabay in fatahaado ay ka dhacaan guddoomiyaha ayaana waxa uu sheegay in deegaanka maqaar cad uu ka mid yahay deegaanada laga cabsi qabo in fatahaad uu ka geysto webiga maadaama deegaankaasi webiga jiinkiisa uu yahay mid hooseeya waxa uuna sheegay guddoomiyaha in kal hore dhowr jeer uu fatahaad webiga halkaasi uu ka sameeyay dhulbeereed aad u badanna uu ku fatahay guddoomiyaha uula hadlay raadyaha kismaayo ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer la isku dayay halkaasi in biyoxireen laga sameeyo balse aysan weli suuro gelin
meel waxaa jirta beeraha tuulada ka mid ahoo maqaaracad la yidhaahdo oo webigu qarla-aan uu ka yahay oo haddii webigu iska dhaaf buuxdhaaf iska dhaaf buux caadiya uu soo buuxiyo biyuhu ay ka dababaxaan oo maxaan ku idhahdaa beeraha meesha ku yaalla ay biyuhu soo galaan waa jiraan laakiin inta badan oo hadda dhulbeereedka deegaanku uu leeyahay wax hadda waxyeelaha iyo wax biyo ugu soo baxay iyo wax dhiba midna hadda ma hayno xoogaa waxaad moodaa markii meeshaa laga reebo annagu deegaanka annagu beeraha webiga ku yaala webiga iyo beeraha waxaa intooda badan waxaa koreeya beeraha koreeya oo webiga hooseeya fatahaadeedu waa yar yihiin laakiin maqaaracad iyadu dee waa meel qarla-aan ahoo aan lahayn baqar aan lahayn oo biyaha iyo dhulka iyo beeruhu ay jinba yihiin markuu webigu soo buuxsamana dee beeruhuna waa buuxsamaan wax badan baanu wax badan baanu sheegnay wax badan baanu maxaan ku rahdaa warbaahinta iyo si leefaba ugala hadalnay xukuumadda iyo maamulka iyo intii ay khusaysay intaba waxaa kale oo jira dhulka isaga ee aan kuu sheegayo muddo hadda laba sano inayba ku dhadhowdahay haddii ayna dhammayn ba aan u malaynayo waxaa ka socday hawl aan waxba tarin oo aan waxgabad yeelanin oo biyahaasaa la xidhahayaa la yidhi oo dee uuna iskaga qaatay uun kollaba maxaan ku idhahdaa lacag iyo qandaraas uun lagu qaatay oo waxba aan ka qabsoomin oo waxba aan laga qabanin oo labadaas sano ka socday waa jiraan hawshaa labadaas sano socotay iyo intii ay waxbaanu kaga samaynaynaa ay yidhaahdeen iyo markeedii hore ku mid weeye intaan hadda roobku uusan imanin oo shalay iyo xalay iyo roobku uusan diin webigu hadduu soo buuxsamay beerihii iyo dhulkii sidoodii iyo caadigoodii bay u biireen oo ay kusoo noqdeen ma garat gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil oo la hadlay radio kismaayo codka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in deegaana ku yaalla webiga jiinkiisa in laga cabsi qabay in fatahaado ay ka dhacaan guddoomiyaha ayaana waxa uu sheegay in deegaanka maqaarcad uu ka mid yahay deegaanada laga cabsi qabo in fatahaad uu ka geysto webiga maadaama deegaankaasi webiga jiinkiisa uu yahay mid hooseeya waxa uuna sheegay guddoomiyaha in gal hore dhowr jeer uu fatahaad webiga halkaas uu ka sameeyay dhulbeereed aad u badanna uu ku fatahay guddoomiyaha uu la hadlay raadiyaha kismaayo ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer la isku dayay halkaasi in biyo xidhan laga sameeyo balse aysan weli suuro gelin
meel waxaa jirta beeraha tuulada ka mid ahoo maqaaracad la yidhaahdo oo webigu qarla-aan uu ka yahay oo hadduu webigu kadhaaf buuxdhaaf iska dhaaf buux caadiya uu soo buuxiyo biyuhu ay ka soo baxaan oo maxaan ku idhahdaa beeraha meesha ku yaalla ay biyuhu soo galaan waa jiraan laakiin inta badan oo hadda dhulbeereedka deegaanku uu leeyahay wax hadda waxyeelaha iyo wax biyaha ku soo baxay iyo wax dhiba midna hadda ma hayno xoogaa waxaad moodaa markii meeshaa laga reebo annagu deegaanka annagu beeraha webiga ku yaalla webiga iyo beeraha waxaa intooda badan waxaa koreeya beeraha koreeya oo webiga hooseeya fatahaadeedu waa yar yihiin laakiin maqaaracad iyadu dee waa meel qarla-aan ahoo aan lahayn baqar aan lahayn oo biyaha iyo dhulka iyo beeruhu ay jinba yihiin markuu webigu soo buuxsamana dee beeruhuna waa buuxsamaan wax badan baanu wax badan baanu sheegnay wax badan baanu maxaan ku idhahdaa warbaahinta iyo si leefaba ugala hadalnay xukuumadda iyo maamulka iyo intii ay khusaysay intaba waxaa kale oo jira dhulka isaga ee aan kuu sheegayo muddo hadda laba sano inayba ku dhadhowdahay haddii ayna dhammayn ba aan u malaynayo waxaa ka socday hawl aan waxba tarin oo aan waxgabad yeelanin oo biyahaasaa la xidhahayaa la yidhi oo dee uuna iskaga qaatay uun kollaba maxaan ku idhahdaa lacag iyo qandaraas uun lagu qaatay oo waxba aan ka qabsoomin oo waxba aan laga qabanin oo labadaas sano ka socday waa jiraan
waa yahay dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xoreynta ayaa burburiyey saldhagyo ay nabaddiidka al-shabaab ku lahayd shabeellaha dhexe kaafiyo cumar waas warkan ayna fafaahayso
ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kuwaan dooska danab oo kaashanaya ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo ka dhanka al-shabaab ka sameeyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalka si gaar ah ugu fuliyey deegaanada ceel cali godle iyo deegaano kale oo dhinaca waqooyi kaga beegan deegaanka ceel cali axmed ee gobolkaasi shabeellada dhexe saraakiisha hogaaminaya ciidamada howlgalka fuliyey ayaa warbaahinta qaranka waxa ay u sheegeen in howlgalkaasi ay ku burburiyeen saldhigii ciidamada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi oo ay kaga soo abaabuli jireen weerarada waxa ay sidoo kale sheegeen saraakiisha inay sii wadayaan howlgallada noocan ah ay kula dagaalamayaan al-shabaab ilaa inta ay ka xoreynayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkani shabeellada dhexe ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa haatan ka wada qaybo ka mid ah gobolka wejigii labaad ee howlgalka lagula doonayo in al-shabaab looga saaro ama looga xoreeyo deegaanadaasi gobolkaasi shabeellada dhexe ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kuwaan dooska danab oo kaashanaya ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo ka dhanka al-shabaab ka sameeyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalka si gaar ah ugu fuliyey deegaanada ceel cali godle iyo deegaano kale oo dhinaca waqooyi kaga beegan deegaanka ceel cali axmed ee gobolkaasi shabeellada dhexe saraakiisha hogaaminaya ciidamada howlgalka fuliyey ayaa warbaahinta qaranka waxa ay u sheegeen in howlgalkaasi ay ku burburiyeen saldhigii ciidamada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi oo ay kaga soo abaabuli jireen weerarada waxa ay sidoo kale sheegeen saraakiisha inay sii wadayaan howlgallada noocan ah ay kula dagaalamayaan al-shabaab ilaa inta ay ka xoreynayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkani shabeellada dhexe ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa haatan ka wada qaybo ka mid ah gobolka wejigii labaad ee howlgalka lagula doonayo in al-shabaab looga saaro ama looga xoreeyo deegaanadaasi gobolkaasi shabeellada dhexe ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kuwaan dooska danab oo kaashanaya ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo ka dhanka al-shabaab ka sameeyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalka si gaar ah ugu fuliyey deegaanada ceel cali godle iyo deegaano kale oo dhinaca waqooyi kaga beegan deegaanka ceel cali axmed ee gobolkaasi shabeellada dhexe saraakiisha hogaaminaya ciidamada howlgalka fuliyey ayaa warbaahinta qaranka waxa ay u sheegeen in howlgalkaasi ay ku burburiyeen saldhigii ciidamada al-shabaab ay kula
waayahay aad bay umahadsantahay wariyahyaga kaafiyo cumar ugaas madaxweynaha kenya ayaa ku baaqay in ciidamada artemis ee soomaaliya jooga ay soo afjaraan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab maxamed ibraahim karaama ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaa sheegay in ay muhiim tahay in argixisada soomaaliya iyo tan geeska africa laga soo afjaro si dagaalka socda uu markaa u noqdo mid dhammaad ah oo welibana qaaradda africa ay noqoto mid xasilon ruuto ayaa sheegay sidoo kalena bogaadiyey dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya ee la dagaalamaya al-shabaab kuwaasi oo qaybtooda kala duwan ee midowda africa ee artemis uu ku tilmaamay in ay udubdhexaad u yihiin arrinkaasi ruuto ayaa waxa uu xusay in dalalka ay ku dhaqmaan si taxadar leh oo deg deg ah ayna xaliyaan taageeridda dhaqaale si loo xoojiyo ciidamadooda ku sugan soomaaliya oo ay hofnaan ka shaqeeyaan sidoo kale waxa uu booriyey madaxda dowlad goboleedyada in ay sidoo kale xoojiyaan wada shaqaynta kala duwan ee markaa ka dhexaysa ciidamada artemis ruuto ayaa waxa uu horey u sheegay in kenya ay sii wadi doonto taageeridda ay siiso soomaaliya dhinaca xasiloonida nabadda si ay dadkeeda ugu faa'iidaystaan markaa amni iyo weliba barwaaqo dowladda kenya ayaa ka mid ah dowladaha ciidamada faradooda badan ay ka joogaan soomaaliya kuna howlgala magaca artemis
waayahay lamaha amniga soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo nin markaa ka ganacsanayay daauud cusmaan cali al khazalah ayaa warkan faahfaahinaya
taliska qaybta booliska gobolka banaadir ayaa sheegay in ciidamada booliska qaybta galbeed iyo hiilwada ciidamada boolis ciidamada booliska militariga ay howlgal wada jir ah ay ka wadan ay kusoo qabteen maandooriyaal ka tirsan xashada war ka soo baxay ee booliska ayaa waxaa lagu sheegay in xashiishkani lagu qabtay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir cabdulaahi axmed islamarkaana lagu xidhay saldhigga booliska ee wadajir la- lana horgeyn doono cadaaladda sidoo kale taliska booliska gobolka banaadir ayaa ugu baaqay shacabka in ay laamaha amniga ay kala shaqeeyaanna waxyaabaha dhibaatada u keenaya shacabka oo ay arkaan in soo wargeliyaan taliska booliska toddobaadyadii lasoo dhaafay laamaha amniga ee gobolka banaadir ayaa waxay wadeen howlgallo ka dhan ah waxyaabaha ammaanka dooriya oo ay kusoo xireen xarumaha lagu isticmaali jiray
waa hagaag aad buu umahadsan yahay daawud cusmaan cali alkhazalah dowladda masar ayaa dooneysa in loo dhoofiyo hilibka xoolaha soomaaliya cabdifataax xaaji muuday ayaa warkan faahfaahinaya
wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha ee dowladda masar doctor cali al masaalix oo shir jinaayad ku qabtay magaalada qaahira ee dalka masar ayaa kaga hadlay saameynta uu dagaalka suudaan ku yeeshay xoolaha nool ee ay kasoo dhoofsan jireen waddankaasi wasiirka waxa uu tilmaamay in maxjarada masar ay haatan ku jiraan shan kun oo neef oo lo ah oo laga keenay waddankaasi suudaan islamarkaana ay caqabado adag ka dhalan karto xoolaha laga keeno suudaan sababo la xidhiira duruufaha hadda ka jirta dalkaasi wasiirku waxa uu intaasi ku diray inay kulamo la qaadan doonaan wakiilo ka socda dalka suudaan si loogu tashto ganacsiga hilibka xoolaha ee loo iibgeyn jiray waddanka masar dhanka kale wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha ee dalka masar waxa uu tilmaamay inay daraaseen ku hayaan sidii dalalka soomaaliya iyo jaad loogu soo dhoofsan lahaa hilibka xoolaha si loo buuxiyo gabaabsiga hilibka ee kusoo wajahay suuqyada hilibka ee dalka masar wasiirka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in hilibka xoolaha laga keena dalka suudaan uu had iyo jeer ahaan doono isha koowaad ee hilibka laga isticmaalo waddankaasi masar
waayahay halkaad wararkaasi kala socotaan waa radio kismaayo codka jubbaland dhowaan waxaad maqli doontaan saaxib yaal akhbaraadka dhinaca dibadda balse xubintii kheyraha soo kooba warihayaga daawud cusmaan cali alghazala aad baad umaasata cabdista cali maxamed dalijir duur wanagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dal waxaan kusoo qaadi doonaa kooxaha Premier League ee maanta la ciyaaray kulamada ay sarki doonaan Bournemouth iyo Leeds Ladies ayaa ugu soo horeysa Fulham iyo City ayaa sarki doona United iyo weliba Aston Villa way ballansan yihiin Newcastle Southampton ayaa soo dhaweyd doonta Liverpoolna si lamid ah Tottenham ayay is arki doonaan dhanka iyo weliba Spain kulamo ayaa la ciyaaray Cadiz iyo weliba Valencia ayaa sarki doona Villarreal weliba Celta Vigo wada ciyaarda Espanyol iyo Getafe way kulmi doonaan real valladolid iyo weliba atletico madrid way wada ciyaari doonaan dhanka iyo weliba talyaaniga ac milan waa inter milan iyo lazio ayaa wada ciyaari doonaa napoli iyo weliba salaanta way kulmi doonaan sassuolo iyo weliba embolo way sarki doonaan frontina iyo weliba sambadori way balsiye bologna iyo weliba juventus way wada ciyaari doonaan iyadoo haddii ay inter ay baraaji ku qabato lazio ay u dabaaldegi doonto napoli horyaalka iyadana ay badiso balse dhanka kale Bayern Munich iyo weliba Hector Berlin ayaa wada ciyaarta Wolfsburg iyo Mainz way barisan yihiin Ligue 1 Faransiina kulamo ayaa la ciyaaraya Paris Saint-Germain Lorient ayaa sarki doona Toulouse iyo weliba Nice way kulmi doonaan Monaco iyo weliba Melbourne way ciyaari doonaan Rennes iyo weliba Angers way kulmi doonaan Marseille iyo weliba Auxerre way la ciyaari doonaan xubinta ciyaaraha warka doona waa geetan dibkii kugu celiyay qayb warkii naga haray weliba daljiyo waa hagaag aad iyo aad buu umahadsan yahay daawud uu soo koobaya xubintii kheyraha ugu dambayntiina akhbaraadka dhinaca dibadda madaxa golaha militariga ee haya dala- dalada dalka suudaan jenaraal cabdifataax al burhaan oo waraysi qaasa siiyey telefishinka al hurra ayaa sheegay inuu aqbali doonin inuu markaa la fadhiisto taliyaha ciidanka gurmadka deg dega jenaraal maxamed xamdaan daglo al burhaan waxa uu xusay inuusan la kulmi doonin jenaraal daglo oo uu ku eedeeyey inuu yahay hogaamiye xisbi mucaarad oo ku kacsan dowladda suudaan labada hogaamiye ayaa markaa la qorsheynayaa inay yeeshaan kulan toosa oo ay kaga wada hadlayaan dagaalka dhiigi badan ku daatay ee ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum iyo magaalooyinka kale waraysi uu jarnaal alburhaan siiyey telefishinka alhurra t v waxa uu ku sharxay inuu horey markaa ugu sheegay jarnaal daglo haddii khilaafkoodu yahay mid shakhsiyadeed inay labadooduba markaa ka degaan xilka ay ka hayaan golaha militariga ee talada haya dalkaasi waxuu intaasi ku daray inuu jenaraal daglo gaashaanka ku dhuftay codsiga inay labadooda markaa ka degaan xilka ay hayaan labada hadalka jenaraal alburhaan ayaa kusoo beegmay iyadoo ay socdaan dhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay garwadeen ka yihiin dowladaha sacuudiga iyo maraykanka si xal loogu helo colaada dalkaasi waxaa hirgashay xabad joojin ay labada dhinacba markaa ku xadgudbeen dhanka kale dowladda soo suudaan ethoobiya iyo turkiga ayaa wadaa dadaal xal loogu helayo colaadda u dhexaysa labada jenaraal ee markaa kala hogaaminaya militariga dowladda suudaan iyo kuwa gurmadka deg deg ah ee magacooda loo soo gaabiyo r s f guud ahaan intaaynu saaxib yael kusoo gabagabaynaynaa warkayga duhuraad ka maqlaysay radio kismaayo waxaana ahaa daljir aniga asxaabtaygala qayb gashay warka waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabaadino